بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجماء البهيمة يفسد وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahay nadmulkabaa'ir wuxuu yidhi marka sheikhu wa minha kabaa'irta waxaa ka mid ah iktitaabun lilribaa wa shahaadatun calayhi ribada macaamilkeeda oo kaatib iyo karaani iyo qore laga noqdo iyo markhaati kac laga markhaati kaco macaamilka ribada ribadu waa shay ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xarimay dadka ribada ku dhaqma oo ribada ku macaamilaana waa malcuuniin xumaanta ribada iyo waxa ku saabsanna horaan usoo ishaarnay oo horaan usoo marnay dadka ayaga laftirkoodu lacnadan oo la lacnada waxaa ka mid ah dad ayagu aan ribada inaysan wax ka cunin laga yaabo markii riba lagu macaamilahoo wax lagu kala gadaana aan labada daraf oo wax kala gadeen mid ka mida aan ahayn haddana waa dembiilayaal waa malcuuniin dadkaasu yeeyihiin kow waa macaamilka ribada oo foosha xun oo lagu macaamilah oo dadkan ilaahay amarkiisa diiday subxaanahu wa tacaala ay ku macaamilayaan qofkii u fududeeya oo u fududeeya inuu qoraay u noqdo heshiiskii usoo saxiixay heshiiskii usoo qoray dukumentiga usoo qoray kombyuutaru ku qoray warqaduu ku qoray ama waa notaayeste oo notaayo ayuu fadhiyaa markaasuu heshiiskii ribada ahaa oo ay ku heshiinaayeen ayuu notaayada ku diyaariyey ama lacag ha ku qaato ama yuusa ku qaadane waa malcuun ninkaas ninka kale heshiisku markuu dhacaa inta badan waxaa heshiisyada lagu xoojiyaa markhaatiyaal markhaatiyaashii loo yeeray oo macaamilka ribada oo dadkan dhex mar ah iyo heshiiska waxaan ay ku heshiinayaan la rabay in laga markhaati geliyo ayuu ka mid noqday ama lacag ha ku qaato ama yuusan lacag ku qaadan asaguna macaamilkii ribada nin galay oo ka qayb qaata ayuu noqonaa asna waa malcuun waa mid la lacnaday oo ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey nabigu wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam lacana allaahu aakila aribaa wa muukilahu horaan usoo marna labadaas qofka ribada cuna iyo qofka dadka cunsiiya waa malcuuniin wakaatibahu ayaa nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam midka macaamilka ribada dadka u kala qora oo ama notaayada jooga ama meel kala jooga ama kombyuutar wax ku qora ama warqad ku qoraaya asna waa malcuun ayaa nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam waa lacnadan yahy wa shaahidayhi iyo labada markhaatiga ka ah ayaguna waa lacnadan yihin ama gaal ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeene waa la lacnaday riba marka macaamil lagu macaamilaa siba siyaabaha ka mid in loogu soo dhawaada waa xaaraam haddaad markhaati ka noqoto adoon adduunye ka faa'iidin ayaad haddana waxaad noqonaya malcuunaad noqona lacnadan haddii aad ka noqoto notaayeste iyo ninka wax u kala qora haddaad noqotona ama kombyuutarkaada wax loogu kala qorana ood raalli ka noqotona waxaad noqon malcuunaad noqonaysaa macaamilka ribada waa in laga fogaado marka arrinta kale oo shiikhu uu sheegay waa dulwajaynka wa dulwajhayni qul litawacudi asagana waciidkii ku soo arooray darteed dulwajhaynkuna kabaa'irta dadka ku dhaca ayuu ku jiraa dheh dulwajhayn waa labawejiile soomaaliduna waa taqaanaa labawejiile nabiguna labawejiilaha waa uu sheego alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kala waay ninkaasaa dulwajayn la yidhaah hadduu rag yahay hadduu dumar yahay labadaba soo gudagelaa asalna waxaa u adulwajaynimada munaafiqiinta qalbiga waxaan ka jirin ayay carab ka sheegayaan xibnahana ka muujinayaan markay muslimiinta la joogaan waxay leeyihiin naxnu macakum hadday gaalada u tagaanna naxnu macakum ay leeyihin qolo walba markay u tagaan wejiga qoladaasu ay jecel yihiin in lagula macaamilo ayay kula macaamilaya waa dulwajhayn dulwajhaynkana nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu dhaleeceeyey xumaantiisana waa uu caddeeyey wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam watajiduuna shara annaasi dalwajhayni waxaad ogaanaysaan dadka midka ugu sharta badan inuu yahay midka laba wajiilaha ah alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kuwaanna weji ula tegaa kuwaanna weji ula tegaa qofka muslimkaana lama rabo inuu saas ku sifoobo uu saas ku dhaqmo waxaad qofkan u sheegtay waxaan ahayn qofka kale ha u sheegin oo meeshaana weji ha la joogin meel kalena weji kale ha la tegin meeshaan si ha ugu dhaqmin meel kalena si kale ha ugu dhaqmin waa ficilkii munaafiqiinta wax saxa maaha shardi maaha ciddaan wax walbood u sheegtay iyo meeshaan iyo jalsadan iyo majliskan wax walbood ku tiri meel walbood tagto inaad ku daldalanto canjar shidan aad noqotaa sax maaha taasna maaha wax laga warramayo haddaad oday tahana maba kusii jirto oo dad mas-uul u tahay wax walbood ciddaan isku sheegtaan ciddaas uma sheegi taqaanid laakiin ha noqonin mid dadkaana weji kula jooga dadkaasna we- weji kula jooga wejigu mid ha ahaado wejigaadu mid ha ahaado dhaqankaadu mid ha ahaado laakiin dadka kala qari waa wax saxa wa oo ninkaan maanta waxaad kula soo macaamishay ama aad u sheegtay haddaad kii isaga ka soo horjeeday adoo nin oday ah aad u sheegto waxaas odaytinimadaadii ay ceeb ku tahay saxna maaha waxaas dadku inay isku dhacaan ama dadku diriraan aana ka imaaneen qofka waa yeelkaana soo wuxuu og yahay uma sheego taas maa marka waa xadiidku ka warramayo xadiidku wuxuu ka warramaya wuxuu yihiin dadka qaabka munaafiqiinta u dhaqmaya kanuu maanta la soconaa arrinuu kula soconaa mid kalena hoostu kala socdaa midna korku kala socdaa midna cawadiiu la socdaa midna maalintuu la socdaa waa dulwajayn sheikhu marka wuxuu yidhi wa minha waxaa ka mid a kabaa'irta iktitaabun ay kitaabatun qorid oo liriba ribada u sugnaatay ribada macaamilkeeda qoridda la qoro iyo wa shahaadatun markhaati kac laga markhaati kaco calayhi ribada macaamilkeeda wadulwajayni ninka dulwajaynkaana oo laba wajiilahana asaguna waa dadka kabaa'irta ku dhacaya qul waxaad tidhaahdaa kaasu waa kabaa'irta dad ku dhaca litawacudi ay lilwaciidi alwaaridi fi lmas'alati dheh waciidka iyo masalada ku soo arooray goodii ku soo arooray darteed kabaa'irta ugu dar arrintan dulwajaynimada ah waciidkuna waa xadiidkaan sheegaynay oo ah inay sharu naasi yihiin dulwajayntu waciidkuna waa xadiidkaan sheegnay oo ah inuu sharu naasi yahay dulwajaynku waman yaddaci ayaa kabaa'irta dadku dhaca ka mid a ciddii sheeganaya aslan nasab ayuu sheegana iyo abtiris walaysa biaslihi asalkaasuna iyo nasabkaasuna nasabkiisii ma aha iyo abtiriskiisii yaquulu wuxuu leeyahay ana bnu lfaadili waxaan ahay wiilkii kii fadliga badnaa kii almutamajidi weynaa oo saaxibulfadliga ahaa wiilkiisii ayaan ahay fayarqabu wuxuu naca ou ka santaagaa can aabaa'ihi aabbayaashii isaga dhalay iyo wa juduudihi awowayaashiis walaa siyamaa manaba kusii jirto in yantasib midkaan abtirsanaahi inuu ku abtirsadou sheegto limuxamedi nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam asagoo nebi moxamed ku abtirsanaynin labadan beyt sheikhu wuxuu ugu warramay masalo masaladaanu waa masalada ku saabsan qofku inuu sheegto cid aan aabbihiis ahayn iyo ciduusa ku abtirsan inuu yidhahdo waa ku abtirsadaa bani aadamku waxay ka farcan maa nebi aadam calayhi salaatu wasalaam nabi ciise calayhi salaatu wasalaam markii laga reebana inta kale nebi aadam kadib iyo xawaa waxaa iska dhalaayay aabba iyo hooyo waxaana lagu abtirsadaa oo sharcigu qabaa in lagu abtirsado aabbaha ayaa lagu abtirsadaa cidda aabbaha ayaana qofka uu sheeganaa oo nasab u ah oo u ah abtirisku ku abtirsan lahaa iyo qabiilkuu sheega lahaa aabbaha marka adiga wuxuu kugu leeyahay xaq fara badanuu kugu leeyahay ama aabbaha dhow ha ahaado ama aabbaha dhexe ha ahaado ama aabbaha fog ha ahaadee xaq fara badanuu kugu leeyahay aabbaha waxyaabaha kufrigaana waxaa ka mid ah oo nicmadii aabbaha uu kuu galay iyo amaalku kugu lahaa oo aad ku gaalowday ka mid noqona inaad aabbaha isagu isagu ku dhalay kasan taagto inaad aabbaha sheegato oo tidhahdo inay hebelaan nahay ee odo kale aad sheegato odaga kale wuxuu raba ha noqdee waa doqonnimo waana diin xumo kuma abtirsan kartid cidaan aabbaha ahayn odayaan aabbaha ahaynna ma dhihi kartid waa i dhalay haddaad tidhaahdana waxaad ku dhacee khatar diineed aad ku dhacee arrintuna arrin sahlan maana waa kabiira min alkabaa'ir maxaa u daliila arrintu inay kabiiro tahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man iddacaa ilaa gayri abiihi wa huwa yaclamu annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraam arrin culus waa waa goodas culus qofkii sheegtou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aabbihiis cid aan ahayn oo aabba ka dhigta ku abtirsada asagoo og cidda uu aabba ahaan u sheeganaa inuusan aabbihiis ahayn isagoo og faljannatu calayhi xaraamuna nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadaydu waa ka xaaraam haddii ilaahay jannadiisa uu kaa xarimana meeshaad u socotaa waa xaggee waa naartii jahannamo arrintu marka arrin sahlan ma wuxuu kaluu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa tarqabuu can aabaa'ikum war aabbayaashiina hakasan taaginina ha nicinina aabbayaasha dhow iyo kuwa fog waxay rabaan ha ahaadin iyo kuwa dhexe ha nicinina aabbayaashiina oo kasan taaginina faman raqiba can abiihi yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aabbihii qofkii naca sheegashada uu aabbihii sheegana oo ina hebel inuu yidhaahdo qofka kasan taaga ee odagii dhalay oday aan hayn sheegta faqad kafara faqad kafara nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa uu gaaloobay wuxuu ku gaaloobay waa maxay waa nicmadii aabbihii u galay adoogii ku dhalay oo ilaahay kaa abuuro oo kaa beeray markaad kasan taagto ee oday kale aad sheegato macnaheedu aabbaha waa dafirtay waad xaqirtay cagta hoostiisaad gelid cagta hoosteedaad gelid aabbaha aabbahana kama mudna waxaas adoogii ku dhalay inaad ku amaal marido inaad ka faanto magaciisa sheegashadii aad sheega lahayd waa min alxamaaqati bimakaan waana gaalnimo lagu gaaloobay nicmadii ilahay uu kuu galay subxaana wa tacala iyo nicmadii aabbaha kuu galay iyo amaalkii aabbaha kugu lahaa laa tarqabuu can aabaa'ikum faman raqiba can abiihi فقد كفر النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن أبيه فقد كفر أباه كوبات يا أباه دحاء يا أباه ودن بيا أنتوا واسكمت أباه عدان هن مش يجيس عدان أباه عدو كأبتر صان هنا كم أبتر سكرت قبيل كذا شيءو قبيل هان أضي هان أباه شيءو محي إلي إلهي سبحانه وتعالى ضد كردان وحو ka dhigay kuwa ka farcanma nebi aadam calayhi salaatu wasalaam aadanna wuxuu ahaa ciidaa laga abuuray dadku waxay ku kala fadli badan yihiin marka waa maxay waa taqwada ilaahi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa kan idinkugu karaamada badan waa kan idinkugu taqwada badan qabaa'ilka laguma kala fadli badna midabada laguma kala fadli badna cid walbaahu ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala wixii geysatay ku leedahay ilaahay agtiis dadku waxay ku kala fadli badan yihiin hadbase ilahay uu kala dhow yihiin subxaanahu watacaala adigu marka haddaad rabto inaad fadli yeelato oo dadka ka fadli badato ama dadka dadka ugu horreeya aa ka mid noqoto ilahay u dhowaaw subxaanahu wa tacaala qabiil aada ahayn ood sheegato fadli ku gaari maysid bal waa doqonnimo iyo xaqiraad aad waalidkaa xaqire odayaan ku dhalin sheegasho aad sheegato oo aabbaha laga yaba inu kufac yahay amaba ka yar yahay xoogaa jagow hayaa madaxuu carra ka yahay waa taajir waa milyandheer aabbahana waa iska xamaalato maalan markaasa waxaas tidhi intaad aabbaha sheega lahayd odayga weyn sheego markaasaad kaaba qabiilkii sheegatay ugaaskii sheegatay shaykhii carrada sheegatay madaxdii carrada sheegatay waxaad noqonay nicmadii ilaahay uu galay iyo nicmadii waalidkeed waalidkiia uu kuu galay cid ku gaalowday ayaad noqonay jannada ilahayna waa kaa xaaraam arrintu marka arrin sahlan maaha dadkuna sida waxaa ugu badanoo ay abtiriskooda u inkiraani inta ugu badan oo abtiriskooda u inkirayaan oo dad kale u sheeganayaan abtiriskooda la xaqiran kan kalaa la fadli badan waa dad ducafo ah niyadooduna way liidataa qalbigana waxaa uga jira isliidid iyagoo isliidayaan ayaa qalbiga uga jira wa ilaa wadday fakeri lahaayeen waxay dhihi lahaayeen kaad adigu u cararee yow ku abtirsadaa mase isku soo dhacdaan wuxuu ogaa lahay inay isku soo dhacaan kow carara iyo kow ka carara kadibna ay iskula isla wada tegayaan aadam calayhi salaam aadamna carra laga abuuray haddii markay iskuba soo dhacayaan labadoodu meel la isla wada aadayaan maxaad kana ugu carartay kaasna ugu carartay ma waada soo ogeyn dadku waxay ku kala fadli badan yihiin ilaahay agtiisa inay taqwada tahay ma waada ogeyn midda kale ma waada ogeyn aabbaha inuusan kaa mudnayn inuu inta ku dhalo kusoo barbaariyo haddana aad inkirto dafirto aabbaha waxaas miyuu kaa mudan yahay eedayo islaameed aad u gelido qoorta waxaan uusan mudnayn asaga laftigiisa qoorta loo geliyo dadka inta badan lagu been abuurtana oo abtiriskooda la sheegtana waxaa ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheikhuna wuxuu yidhi nebi maxamed inaad ku abtirsatood sheegato nebi maxamed in abtiriskaadu galo ayadoo nebi maxamed abtiriskaadu uusa gelin calayhi salaatu wasalaam waa midda ugu daran arrintan hadda aan ka warramayno dad badan soomaalna arag oo dhaha aalubeydaan nahay iyagoon aalubeydaheen xasanaan galnaa xuseenaan galnaa kadibna xasan iyo xuseen waxaa dhalay faatima faatimana waxaa dhalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtiriskanagu marka wuxuu galaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday sax tahay waa aalubeyt waana karaamaysan yihiin hadday muslimiin yihiin karaamadii muslimnimada ay ku karaamaysnaayeen waxaa usii raacaysa karaamada aalubeydnimada usii raacaysa iyo ahlubeydnimada hadday laakiin been tahay qataray ku jiraan hadday been tahay qataray ku jiraan waxaa laga yaabaa inay soo galaan man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ku been abuurato nabiga oo tidhahdo warkan waa yidhi ama aad tidhahdo nabiga nasabkiisiyaan ahay calayhi salaatu wasalaam aadana ahayn been abuur nabiga lagu been abuurtay wa haddaad isku dhejida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adoon ku abtirsan been abuur aad nabiga ku been abuuratay wa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaara nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax nabiga ku abtirsaa waa iska yaraayeen fadligoodana waad ogtihiin calal idlaaq waxa u fadli badnaa abubakrin waxaa ku xigay cumar nabi maxamedna ku abtirsameyn mid ayaga ka midgu marka haddaad u moodo fadligu inuu ku eg yahay uu ku kooban yahay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu abtirsado arrintu saas maa abtiris aad cidaan ku dhalin aad ku abtirsatana iyadaaba kabiiraa oo dembi ah ciddaasu fadligay rabta ha yeelatee hadduu rab ciddaasu nebi maxamed ha noqoto calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa rasuulkeennii ilaahay uu noo soo diray dariiqiisa waxaan ahayna ilaahay kuma caabudi karno warkiisana ma caasi karno laakiin annagoon ku abtirsanaynin oon carruurtiisii ee uu dhalay aan ahayn oo ku abtirsanayo xasan iyo xuseen ka farcanmay annagoon ahayn inaan sheeganahu waa dembi waana kabiira min alkabaa'ir asagay keyrkiisba sheekhu weliba wuxuu yidhi dembigu wuxuu culus yahay markii wax lagu lagu been abuuranayo oo lagu abtirsanayo idoon abtiriskaada uusan gelin ay nebi maxamed yihiin arrintu waa sii daran tahay khatarteedu waa isii fogtaa annagoo saas lan haddana waxaan leenaha dhanka kale haddaan aragno qof leh nebi maxameda abtiriskaygu galaa ama ha caddaato ama ha madoobaato ama afrikaan ha ahaato afrika ha joogto ama carab ha dhex deganaato ama acaajim ha dhex deganaatee haddaanaan anagu u haynin caddayn inaan qofkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam abtiriskiisa uusa abtiriskiisu gelaynin ma dafirayno abtiriskiisa lama dafiri karo haddii qofku ku yidhaahdo ashraafaan ahay aalubeydkii nabigaan ka mid aha calayhi salaatu wasalaam af soomaalina hadduu rabo uu ku hadlaayo iyo af amxaari af soomaali iyo af amxaari iyo af ingiriis hadduu rabo hadduu ku hadlaayo iyo af jin iyo af af jinays ma dafirayno dhihi mayno beenaad sheegaysaa se yaa noo sheegay inuu been sheegaa inuu run sheegaya inuu been sheegaa yaa kala og hadduu been sheegaa say u taalla hadduu run sheegaana dee runowba sheegaa annagu marka waa wacdinaynaa waa waaninaynaa waxaan leenahay wax haddaada hubinin nabiga ha isku dhajinin calayhi salaatu wasalaam haddaa arrintu ay beenta nabigaa wada jecelna calayhi salaatu wasalaam nabiga ha isku dhajin aan leenahay haddii oo nabigooda ku abtirsan waa ku abtirsaa ha dhihin iska hubi arrinta hadduu yidhahdo waa ii human tahay aalubeydni baan ku ixtiraamaynaa mana dacnayno nasabka qofka uu sheeganayo maxaa yeelay markaan dacnayno waxaa ka dhalane inaan annagu xaqiiqo hayno xaqiiqada aan haynaa aawe iyo sanadka aan haynaa sanad iyo xaqiiqo uma hayno arrintaasna ha layska fiirsho iyadana waxau yidhi sheikhu marka waman ayaa ka mid a dadka baayirta ku dhacaya daci sheeganaya aslan abtiris walayse mana ahaanin abtiriskaasu biaslihi abtiriskiisi ma ahaanin yaquulu wuxuu leeyahay midkaas abtiriska beentaa sheegana ana bnulfaadili waxaan ahay kii fadliga badnaa inankiisii kii almutamajidi ah kii weynaa inta badan waxaa abtiriska loo sheegtaa hu ciddaas abtiriska kale oo la sheeganaa leh oo been abuurka ayaa dadka la weyn فيرغب حقفك نعى عن آبائه آبياشيس iyo wajuduudihi awowayaashiis walaa siyama maba kusii jirto xumaantu way sii fogaanay iyo dembigu in yantasib qofka cidowsa u dhalan ku abtirsanaahi hadduu ku abtirsadow sheegto limuxamedi nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam canuga meelka qaadka ah ama ibnu zinaha ah ama aanba aabbihii la aqoon ina aya waayaan leenahay canugaas magac caadiha loo bixinaa oo magacii la rabaa loo bixinaa oo magacyada in la baxsadaa ay bannaan taha ah laakiin markay joogto waa ina ayo waxaa laga yaabaa iskuuluu gelaa dugsi qur-aan u tegaa shahaadu u baahan yahay meeluu ka shaqay lahaa hebel hebel in la yidhaahdo u baahan yahay aabbihiina lama yaqaano cidaan dhalin haddii lagu dhejiyana waa khatar maxaa la samaynaa xalaa jira xalka jiraa waa maxay magacyo waxaa jira qof walbaa ay qaadan karto magacyadaas qof walbaa ay qaadan karto ayaa ninkan saddex laga siinaa iyo afar wuxuu rabo haddii la yidhahdo magacaadoo saddexan sheeg wuxuu dhihi karaa waxaa la yidhahdaa maalan asaga caagaa la yidhaha maalan tusaale qaan caagaa magaciisa loo baxshay wuxuu dhihi karaa caag cabdiraxmaan cabdullaahiyaa la yidhaahdaa yaa ku qabsan kara cid walbaa waddoon ilaahay waay ama gaal ha noqoto ama muslim ha noqotee marka caag cabdiraxmaan cabdullaahiyaan ahay u dhaha waaya magac afaraad sheegaa leeyahy magacaadoo afaran sheeg haddii la yidhahdana caag cabdiraxmaan cabdullaahi cabdishukuur baa la yidhaahdaa yaa hor istaagaaya qof hor istaagay lama arko maxaad been u sheegay iyo waxaan jiri maxaa u sheegay intaa isaguna ha sheegto noocaasna ha loola dhaqmo cidaan asaga dhalinna yaan dusha laga saarin waqishu imaamin lilraciyati bacdahu wuquucun cala alajmaa'i albahimati yufsidu waqishu imaamin lilraciyati kabaa'irta waxaa ka mid ah qishu imaamin imaam khiyaanadiis imaam ulacdamkaa laga wadaa lilraciyati raciyadana ou khiyaano alraciya waa faciilatun bimacnaa mafcuula waa dadka la ilaaliyo waay ciddii ilaahay subxaana wa tacala oo wax raaciyo oo wax mas-uul uga dhigo waxaas maalinta qiyaamo sidoo ula dhaqmay oo u maamulay waxbaa laga weydiinaa mas-uuliyaddana waa in la xajiyo cidduu madax sare ha noqoto ama madax dhex ha noqoto ama madax hoose ha noqotee nabiguna wuxuu yidhi alayhi isalaatu wasalaam kullukum raacin qof walboo adinka idinka miduhu waxbaa la raaciyey waxba u ilaaliyaa waxbaa loo diray wa kullukum mas-uulun can raciyati yaa nabigu yidhi alayhi isalaatu wasalaam qof walboo adinka idinka miduhu wax la raaciyeyna qiyaamaha waxaa la weydiinaa wixii la raaciyey ayaa wax laga weydiinaa markaasaa nebigu yidhi alayhi isalaatu wasalaam alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi madaxweynaha waa raacin waa qowsaar waa wax jire waxa uu jira iyo waxaraha iyo xoolaha u jiraa waa maxay waa dadka uu madaxda ka yahay maalinta qiyaama waxbaa laga weydiina saad u saad dadkii u dhaqday saad u xakuntay cadaalad ma ku xakuntay ma u naseexayday xumaantii ma ka reebtay wanaaggii ma fartay ma u dadaashay cadaalad ma u kala samayday eexashada iyo waxyaabaha noocaasa iyo dad soo dhowaysadka iyo kuwa fogaynta iyo qabyaaladda iyo maska ilaalisay kitaabkii ilaahay ma ku maamushay iyo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala su-aalahaasaa u yaallay su-aalo fara badan hadduu si saxa uga jawaabo wuxuu noqonaa imaamka iyo madaxweynuhu maalinta qiyaamo markii qoraxda la soo dhoweeyo dadkuna ay wada dhididayaan dadka ilaahay carshigiisa harsanaya mid ka miduu noqonaa haddii laakiin uu arrimahaas jawaabahooda oo waayo khataroo ku jira ilahay hana badbaadsiya warajulu raacina nebigu yuri alayhi isalaatu wasalaam fii ahli beytihi wa mas-uulun can raciyatihi ninkuna madaxda keliyaan la fiirinin asna laftirkiisu waa qowsaar waxbaa la raaciyey waxaa la raaciyey waa maxay waa reerkiisa islaantiisa ilmihiisa gurigiisa wuxuu mas-uul ka yahay ayaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyati yaa nebigu yuri alayhi isalaatu wasalaam waxaasna waxbaa laga weydiina see u dhaqday ma tarbiyade tarbiyo wanaagsan macruufkii ma fartay munkarkii ma ka reebtay si cadaalada ma ku maamusho ma ku dhaqday dulunka iyo gardarrada ma ka ilaalisay ilaahoodii ma bartay shaydaan ma ka reebtay ma ku dadaashay inaad shaydaanka ka reebto hadduu su-aalahaas iyo su-aalihii kaloo la mida uu jawaab u helo waa khayr haddii kale waraa u yaalla walmar'atu wuxuu yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam raaciyatun fii beyti zawjiha islaanta laftirkeeda la cafi maayey ayadana waxbaa la raaciyey guriga ninkeeda la raaciya laakiin suuqa bakaaraha qof uma dirsan guriga ninkeedaa la raaciyey iyo ilmaha ninkuwaas u dhalay iyo gurigaas wixii ku saabsan ومسؤولة عن رعيتها نبي عليه الصلاة والسلام وحي لا راعينا قيامة وحبا لقوا يدينا هذه سؤالها وحبا لقوا يديو إجواب الصحة كجوابته وبدبادي هذه سؤالها استجواب الصحة يكبح ويدنا وسؤالها كل عدنا قد ترى أتى الله سيرتها توحي النبي عليه الصلاة والسلام حديث قبليسة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته غفل با وحبا للراعي غفل با وحي لقوا راعيه كصوبه meesha markaas aad masuulka ka tahay waxa la rabaa inaad si masuuliyad ku dheehan tahay oo akhyaarnimo ku dheehan tahay oo diinu ku dheehan tahay oo cadaalad ku dheehan tahay oo alla ka cabsi ku dheehan yahay inaad waxa maamusho madax sare noqo madax dhexe noqo madax hoose noqo wixii markaas lagu dhiibay ayaad masuul ka tahay haddaad wax kale iska dhaafi aad tahay adoon xoolana lagu dhiibtay xoolahaas lagu dhiibtay ayaa aakhira wax lagaa weydiina haddaad tahay qowsaar dadka deegaanku ariga intay isku dardaraan ariga duurka ugu soo raaca si fiican arigana oo raacda laga raba oo ariga si fiican u daajido oo ariga si fiican u waraabido oo ariga si fiican u hagaajido oo aad kaliyaha goynin ariga islaameed oo aad xoolaha islaameed dhibaataad dhibaatayna aad dadka ku khayaanin ayaa loo baahan yahay haddaad dugsi dhigood macallin tahay waa kaasa haddaad iskuul dhigay waa kaasa haddaad jaamacad dhigay waa kaasa haddaad oday tahay haddaad rag tahay haddaad dumar tahay haddii meel yar lagu dhiibo idii meel weyn lagu dhiibo mar walba raacinaad tahay waxaa lagu raaciyana waxbaa lagaa weydiinaa هذه مركب وحن أتكسو بيح ويد محاكو ياله نبي وحور عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية ما تشيرو أدون إلهي أوليبا وحياب الله إلى عليه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لمن ما لنت أو نفته كب حيثه أصوى وحي لوليبا أو إلى لنا خيانك سمي وغشك سمي إلا هذي دعنا حرم الله عليه الجنة كاس إلهي وكم ممنوعة جنة ذي وكم ممنوعة دي إلهي جنة ذي وكم ممنوعة meesha u socotaa waa naar iyo meelan fiicnay ahlu naarnimada waxa lagu mutaana waa kabiira min al-kabaa'ir وغش إمام للرعية بعده أي باللفظ يكويه حق التحدى قبيا أيو كذن بيا وحي أرنتان كوري وقوع على العجماء البهيمة يفسد وقوع لعتان يحمان كصمين أو لقول على العجماء مدي أفلاوضة هذا البهيمة نعمة وليدة هذا يفسدوا دين تأيوفس هذين شيء قاسنا ضدك قاركوت وعلى غيابة حمانتو يدين حمدو إني مالحون قارسيس قفك وحي كشها وقو ذكرتا وحي إلهي وقال سبحانه وتعالى إن كشها وقو ذات ننكو حاس كيسا يقبر لي أدونوه أيو كشها وقو ذكران gabadhuna ninkeeday ku shaawo guda kartaa wixii intaas ka soo haray shaawo gudashada la isku shaawo guto ama shaawo gudashada intaas wixii ka soo haray lagu shaawo gutay waa wax qatar ah oo dambi ah zinadu waa soo marnay waa dambi waa kabiira min al-kabaa'ir luutinimada iyo ficilkii qowmu luutku waa min al-kabaa'ir dumarku inay isku shaawo gutaan waa min al-kabaa'ir waa dunuub waaweyn intaas waxaa jira marka dad inta ka gudba ku shahwo guta wax in la sheegaa oo foolxumo kaliya taanka wax kale iska daay waxa lagu shahwo gudaa dadka qaarkood ay ku shahwo gutaan waa maxay daday dantu ka gey weydaa xayawaanka inay boodaan geela lo'da ariga eeyaha dameeraha doofaarada daanyeerada daday ka gey weydaa oo rag iyo dumar iskugu jira markaas waxa laga yaabaa ragguna waxa laga yaabaa inay xoolaha xumaan ku sameeyaan inta xirtaan ama ay raacdeystaan iyo dameerahay waxa la midka dumarkuna waxa laga yaabaa iyaga laftirkoodu inay waxaan xayawaan ku sameeyaan suurtagal ah arrintaas marka waa kabiira min al-kabaa'ir qofkii ku dhacana xadkiisu nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waa dil وحول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوه عدي إن كشها وجدت إيكجي ويد حيوان يبها الله قف قاس واحد ودين قال لما أركي اسكدي النبي عليه الصلاة والسلام حد كسوا دله وحد صهري نفكو حمان تكوس ميو هاللي يسيل يلا مكوان كان لقينا مسوى حال أرجع لقول حدينا يجيل يلاضة ميا لقول حدينا وحول النبي عليه الصلاة والسلام واقتلوها معه bahiimada uu haleeyay laftirkeeda haday tahay hal foola anke hal la dilo ayada laftirkeeda wax la cuna ma gasho ha lala bireeyo naftu ha ka baxdee see geedkaa nijaaska ha nijaaseeye oo haraseeyee nijaaska haraseeyena waa dil ayaduna xoolanimo damba ma lehe ayadana waa lala dilaa nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaasu marka waa kabiira min alkabaa'ir وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد وترك وحكم إذا كبائرتا كتجتان لقتغو لتجميع جمعيسي dadka muslimiinta ah waxaa la rabaa isbuuca maalin walba oo ka mida oo jimco ah inay isku yimaadaan ayna gutaan waajibka saaran oo ah inay isku jimcaystaan wixii rag ah oo qaangaar ah oo aan musaafiriin ahayn ama aan cudurdaar lahayn oo axraar ah dadka jimcada lagu leeyahay haddii marka dadka qaarkood ay jimcada sahladaan oo ay jimcada tuka waayaan oo ay jimcada sagseegaan oo ay jimcada u gooyaan dadkaas waxay ku dhacayaan qatar diineed ay ku dhacayaan googooyinta badan oo jimcooyinka loo googooyo iyo ka tegitaanka jimcada laga tagaahina waa kabiira min alkabaa'ir dad badan aan saatan ku dhaqma maalmaha kaloo lixdaa waa u shaqaystaa waa xamaasha waxa uu shaqo tagaa shirkad iyo iyo wixii la mida shaqada waa laga ilaashadaa salaada subax markii laga baxo waqtigii loogu talagalay shaqada inuu soo galo soo gala meeluu suulka saaraa ama waxbuu saxiixaa ilaa waqtigii lagu shaqaysanayo uu ka dhammaadana ma dhaqaaqi karo lixdii maalmood saasuu ku jiraa maalintii jimcadaadu wuxuu rabaa inuu ilmaha iskala ciyaaro oo islaantii iskala sheekaysto ilaahigii subxaana wa tacaala ku waajibiyey jimcada inuu soo gutana warba kama hayaba shirkaddana wuu ka cabsanaa mas-uuliyiinteeda ilaahina subxaana wa tacaala ka cabso umaayo markaasuu jimcada soo aadi weynaa ama howlo kale dartood uu jimcada uga tegaa maxaa ku dhacaa kaas nabigu waa ka warramay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat aw layaktimanna allahu calaa quluubihim uma layakuunanna min alghaafiliin qola waxay ka tegayaan ka tegitaanka jimcooyinka ay ka tagaan way iska dhaafayaan ama ilaahayaa wuxuu xidhaa quluubtooda markaas wuxuu ka dhigaa kuwa quluubtoodu ay gorofka tahay oo quluubtoodu ay xihan tahay oo ghaafiliinta oo iska moog oo meel la maraa iyo meel loo socda iyo meel laga socda aan ogeyn arrintu marka waa kabiira min alkabaa'ir wax kale iska daayay haddii jumcada la addimo adinka dambe beeca la wax kala kala gataa waa xaaraam yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascuu ilaa dikri illaahi wadaru lbeyca ilahi ilahi subxaana wa tacaala beyca ka taga albaabada iskugu dhufta dukaamada maqaayadaha xira bangiyada xira suuqyada xira aada masaajidka iyo meesha adduunka yeeraayo aada isaa'atu maalikin ila alqinni waxaa kaloo kabaa'irta ka mid ah isaa'atu maalikin sayidka xumayntiisa ila alqinni ay ila alraqiiqi walilcabdi addoonkiisa uu xumeeyo daa midkaasi addoon xumayntaahi abcun waa abiicad oo lahu qofka u sugnaaday filmucabadi uu kula dhaqmo midkii la addoonsaday dadka addoommada ah waxaa la rabaa inaan xaq laga gelin xuquuqdooda la ilaaliyo qofkii ku tunta addoommada iyo dadka uu mas-uulka ka yahay xaqna ka gala maalinta qiyaama waraa u yaalla abu mascuud saxaabiga la yidhaahdo wuxuu yidhi kuntu adribu ghulaaman lii waxaan ahay mid garaaca addoonkeeya addoonuu garaacay xanuujinaayey fa samictu min khalfii sawtan gadaashaydan marka waxaan ka maqlo yidhi dhawaq dhawaqu muxuu leeyaha laakiin iclam abaa mascuudin lallaahu aqdaru calayka minka calayhi abu mascuudo waxaad ogaataa saad uga adag tahay si ka daran in ilaahay kaaga adag yahay ogaaw aan gadaashayda ka maqlo kadibna gadaashaydan fiirsho uu yidhi فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة وركاس لبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابي نحدين قع قلبي الويري كدمنا وحوري فقلت وحن يا رسول الله هو حر بوجه الله هذا يساس بدع هذا قدس كاسنا وجرو نكينا أن تكون حناقي أن قراعي ولي بسحنا أنو قراعي هذا الكاسنا آتري حن مرقاتك قدقا إلهي درتي أنا وحوري لما أنتي وبكتنا سولي كرتيسو markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam amaa low lam tafcal lalafaxadka naaru ow lamasadka naaru haddaada xoray lahayn waxaa ku feena lahaa yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku hoola lahaa oo ku diilo lahaa ama ku taabo lahaa naarta jahanname oga kabiira min alkabaa'ir marka addoonka la rafaadso dadka qaarkoodna addoommadooda si aan fiicnayn ula dhaqmaano waa gugubayaan waa garaacayaan dhegay ka goynayaan san ka goynayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofkii addoonkiisa dhegaha ka gooy ama san ka gooy annaguna waa ka gooyeynaa haddaad anki addoonkaada qadafto oo zine iyo waxuusan gelin aad ku sheegto maalinta qiyaama xadka lagaa oofaa sida xadiidka ku cad qofku marka waxaa la rabaa dadka uu mas-uulka ka yahay oo u taliyo masaakiinta inuu iska ilaaliyo shaqaalahada iska ilaali ha ku tarax tegin haddaad macallin tahana macallin oo isjir carruurta yararkaa iska fiiri aakhira waxbaa lagaa weydiinaa iska indhayo curraynaya gabdhay leeyihiin wiilalay leeyihiin wax laga cabsado adiga kaa weyn ma yaqaanaan xaloo dhan buu kugu qar waaye cunnou soo cuni waaye cabsi adiga uu kaa qabo waa uu kuu yimid indho kuusku sanadka hor keenta markuu dugsiga soo gelaayo waana u humbaa layda u booda qaawida shanqartaada ku filan haddaad si xoogle u qaylido waxba laga yaaba inuu suuxaa suurtagala maskiinkaani ontor iyo jeedal iyo ula waaweyna waa la dhacday waxaana laga yaaba mararka qaar ankee in dhiigu inta kugu kaco dharbaxyo bakoorad kala daashana waa suurtagal aakhiriya kaa cafaay maskiinkan aad argagixiday ood walwalkay walbahaarka ku furtay waa maskiin waxaad ogaataa saad uga adagtaa ka daran ilaahay kaaga adag yahay ogaaw dacwada ku guda u dhimire waxna bar tarbiyeyna oo wax xumaanta ka canaano goynta ka canaano cashir soo diyaarin la'aanta ka canaano wixii la rabay inaad qabato waxbariddiisa bar laakiin ogow maalinta qiyaama waxbaa lagaa weydiiyaa canugaas kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati waa soo guda geli qaababka aan fiicnayn ood ilmaha ula dhaqmaya waa khatar qiyaamaha waalidka laftirkiisu aa is jireen ilmaha aad dhalnay macnaheedu maaha waad dhasheenee saa rabtiin ka yeela maaha in si waxshinimaha oo dugaagnimaha ilmaha loola dhaqmaa mararka qaar ma fiicno canuga lagu jadboodo feer iyo farlaab lagala daalo canugii ilkaha laga rido la daqareeyo la xirxiro kor iyo derbiga inta lagu soo xiro la walfiyo la laalaadiyo si wax la salbina la iskaga tunto la iska garaaco humbaale dhammaanay la iskaga humbaaleeyo ilmuhu mar allaala markaad guriga soo gasho ay kaa kaadkaadshaan guryaha qolalka lagu kala cararo wax laguu sheegi waayo lagu soo fiiri waayo ma dadaa tahay mase dugaagaa tahay sheikhow maxaa tahay bal isweydiin ma waada aabbahayn ma waada hooyahaynse canuggaada tarbiyayso laakiin haddana canuggaada inaad ka awood badan tahay oo cid kuu sheegay aan la arag darteed haw waxaad gudbin canugga mas-uuliyaddaa kaa saar markaad garaacee ayadoo miyirkaadu joogo garaac waxaad garaac u garaaceen ha noqdeen tarbiye aad tarbiyeynayso iyo edbin aad edbinayso dadka qaarkood oo waalidiinta qaar ka miduhu ilmaha waa saqsaqiyaan sacsacay ku ridaan hortooday u sii daayaan markaasaa canugu iska doobaaho kaadida iska talloojaa yacna lama dhaho waalid kama amar qaato macallin kama amar qaato deris ma qadariyo jid wax maraa ma qadariyo masjid iyo meel lagu cibaadaysta ma qadariyo baabuurta u tuuriyayaa adooguna difaacuu la taagan yahay habartu difaacay la taagan yihiin waa khalad mid kale midiyaa u sahan markaasuu baraq u siiyaa canugii khalad yar galaba rasuuliyaa lasoo xabaalo xabaashi ha la geeyo ama baraqda wax kaaga dhow uu samaynaa waa jijabina waa dhibaatayna rafaad badanuu gaarsiina jug badanuu ilmihii gaarsiina arrintaas markaa ilaahay looga cabsado kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mas-uul xabsiyaa tahay ama mas-uul madaxeedaad tahay oo ciidan iyo waxbaad haysataa ciidanku waa ka amar qaadana laakiin midba maalinaad waxaad leedahay lug ha laga gooyo gacan ha laga gooyo madaxaa looga istaago waa iskaga tumanay masaakiinta mar allaala markay kuu jeedaanay salaan kuu saarayaan tiirar taag taaganay noqonayaan intaas inaad ku gadsoonto aad ku tumatood xuquuqdooda xuquuqdooda gashaahi wax fiican maaha wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq